qof uu markaan qulinjeed socdo lagu bilaabay waxaa loo sii socnay dhinacaa iyo xariira ilaa sii aanan tegeyni roob mixigaanu ahaa dixda markaa la qaaday waa dix sac waraabis la yidhaahdo waa boor sukadeeday ku taallaa markaa waa isla kulanna un daadka soo dhacay iyo dooxa wuuqaal dooxaan marayni isagoo dawoolihiisu taagu buu raba kulmoo dabeednahaf ula buulali gaadhigii gaadhiga imse qof baad ku saarnaydeen afar qof baan ku saaray darawalka iyo maayarka geeriyooday allah yarxam iyo mataqaanaa iyo askarigaygiiba socday aniga maayarka ku geeriyooday wuxuu ahaa maayarkii degmada xariirad maayarkii degmada Magaciisa xariirad saddexaad.
buu ahaa abubakar xasan guuleed meydkiisa goormaa lasoo helay Ah, meydkiisa waxaa la soo helay maqribkii Ah, reer boom baa gurmaday oo soo helay Ah, yacni meel halka uu ka qaaday meel dhowr kilomitr xagga qaadku u socda ka xigtaa ayuu ka soo helay waktigaa daadku idin helay qiyaastii saacaddu imseeday ahayd shalay Wax- waxay ahayd saddexda iyo bashii ilaa afar jiraan ku qiyaasi karaa deegaanka xariirad ilaa boon iyo intii u dhaxaysay saylac siday roobabku uga deen
roobabka higaanaha ka daayay wax khasaaro oo kale oo deegaanadaasi ay u geysteen roobabkaasi mahigaanadii ma jiraan waxa waxaa la ii sheegayaa inuu xoolo badan qaaday xoolaha halkuu ku qaaday markaa ma daadadkaa qaaday xoolaha ee, dooxani annaga la qaaday oo kale waxa la ii sheegayay maayarka oo wuxuu ii sheegayay inuu gelin la qaaday oo la qaaday ee, geela laba awr buu ii sheegayay mayay waxyeelo kale oo la loo sheegay ilaa hadda ma hayno waxaan xoolaha yar iyo waxa uu qaaday ahayn iyo khatarta annaga lagu dhaxday aanan ahayn roobkuna dee ilaa imikada nafayadu way dul taallaayo wuu irmaan yahay roob waaweyn baana helintaan la filayaana wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee somalilan cabdirasaaq waa beri rooble oo aan ka wareysanaynay daadkii ku helay shalay deegaanka degmada boon oo uu ku geeriyooday guddoomiyihii degmada xariirad haashim sheekh cumar good v o a boorama